إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah wiil iyo gabar walaalo ah ayay ciidamada dowladda federaalka xalay ku dileen magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo lala beegsaday shisheeyaha soomaaliya kusoo duulay iyo ciidamada ka hoos shaqeeya ee dowladda federaalka waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa ka baqaysa in dalka itoobiya lagu kala tago oo qowmiyadaha waddankaasi kala furfurmaan saraakiisha sirdoonka dowladda federaalka ayaa loolan ugu jira inay xildhibaano noqdaan iyagoo xoog iyo dhaqaalaba adeegsanaya kooxo hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ku yaala waddanka mexico iyagoo halkaa ka sii daayay ku dhowaad toban maxaabiis ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran wiil iyo gabar walaalo ah ayay ciidamada dowladda federaalka xalay si bareera ugu dileen magaalada muqdisho dilkan ayaa si gaara kaga dhacay agagaarka isgoyska dabka waxaana ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay rasaas hugiyeen mootobajaaj ay la socdeen wiilka iyo gabadha walaalaha ah kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray saki maxamuud kalafoge iyo walaashii sawdo maxamuud kalafoge haweenay ka mid a ehelada labadan walaalaha ah ayaa ka warantay sida ay wax u dhaceen waxaan ka ogahay waxaan ka ogahay waxaa waaye ilmo ah inay gabar walaashooda foolay adeeg u dooneen adeeggii markay u dooneen mootaday raaceen ee lagu dhex dilay guriga nagoo joogna una soo gaaro layidhi ilmihi uga meydayay meesha sidii aanu kusoo kaco se wuxuu dhinteen labadaba madaxay wataa la cabad cabad kas loogu dhiftana waa kama xataa maaha baabuur cabdibilaa niman saaran aa ku dhift oo dileen ilmaha dadooda wiilku wuxuu jiraa labaatan iyo afar san labanuna labaatan iyo laba sana jirta sidoo kale waxay sheegtay inaysan rajo ka qabin inay cadaalad helaan maadaama dadkii ka horreeyey ee ay laayeen ciidamada dowladda federaalka aysan helin wax cadaalad ah xaawari annagu cadaalad sugi mayno dad naga horreeyaa waayeen cadaalad sugi mayno ilaa ay samri imana naga siina inaa naxariisto cadaalad kuwii annaga naga horreeyaa waay annaguna cadaalad sugi mayno arkina mayno ciidamada dowladda federaalka oo ku dayanaya kuwa shisheeye ee kusoo duulay waddanka ayaa si macno la-aana mar walba u dila dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo lala beegsaday ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka soomaaliya iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya haddii aynu ka hormarno gobolka shabeellada hoose waxay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada jannaale halkaas oo laga maqlaya dhawaqa rasaasta ay iswadaarsanayeen labada dhinac sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin cabdulla birole oo dhacduleedka magaalada kismaayo bakoolna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga bari ee degmada xudur halkaasi oo ay xarun ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ee xabashida ku daaban sidoo kale gobolka shabeellada dhexe waxay xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal ku qaadeen ciidamada burundi ee ku sugan deegaanka buurane oo hoostaga degmada mahadaay sidaasi lamid a ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin daaraha caymiska ee degmada yaaqshiid lamana oga khasaaraha ka dhashay weerarkan ay la kulmeen ciidamada dowladda federaalka ee kaga yimid xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla banaadir waxay xal ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaay aagga daala ee degmada howlwadaag sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe gudaha degmada kaaraan ku dilay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka waxaa loogu yeero qaramada madoobay ayaa ka baqaysa in dalka itoobiya lagu kala tago oo qowmiyadaha waddankaasi ay kala furfurmaan faahfaahin ku aadan maxamed amiin ayaa soo jeedinaya ururka la baxay beesha caalamka ayaa walaac xoogan ka muujiyey in dagaalka ka holcaya dalka itoobiya uu isku rogo mid sokeeye kaas oo kala furfuro qoomidaha wadadega waddankaas iyadoo uu walaacoodu marayo halkii ugu sarreeyay ayaa waxaa hadlay martin oo ah kaaliyaha arrimaha bini-aadanimada xoghayaha qaramada midoobe kaas oo sheegay in dagaalada ka holcaya dalka itoobiya ay kala furfuri doonaan midnimada dadka itoobiyaanka ah waxa uu sheegay in dagaalka sanad jirsade ee ka soconaya gudaha dalka itoobiya uu galaaftay nolosha kumanaan kun oo ruux islamarkaana uu barakacyaal ka dhigay malaayiin kale hadalkan ayaa waxa uu ku sheegay waraysi uu siiyey wakaalada wararka ee faransiiska ee loo yaqaano a f b musiibada ugu xun waxa ay dhici doontaa markii uu dagaalku soo gaaro magaalada adis ababa dagaalkii waqooyiga itoobiya kaas oo hadda bilowday haddii aan la xadayn waxa uu sabab u noqon doonaa in bulshada waddankaasi ay kala irdhowdo ayuu yidhi martin oo ah kaaliyaha arrimaha bini-aadinimada ee xoghayaha qaramada midoobe isku soo wadaduubo walaaca laga muujinaya xaaladda dalka itoobiya ayaa imanaya xilli dagaalo culus ay ka soconayaan waqooyiga iyo galbeedka waddanka islamarkaana kooxda t b lf laga qabsaday magaalooyin ay maamulayeen kuwaas oo haatan wadaha isku dayo rogaal celin ah waxaa sidoo kale ay ku soo aadayaan iyadoo ciidanka oromada ay kusii durkayaan magaalada caasimadda ah ee adis ababa saraakiisha sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa loolan ugu jira siday xildhibaano ku noqo lahaayeen iyagoo dhaqaale iyo xoogba adeegsanaya cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya saraakiisha sirdoonka islamarkaana aada ugu dhow madaxweynaha kursiga kumintida iyo islamarkaasina doonaya inuu mar kale kusoo noqdo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxay dadaal dheeriya ugu jiraan inay xildhibaano noqdaan saraakiishaasi waxaa ka mid ah madaxii hore ee sirdoonka dowladda federaalka fahad yaasin xaaji daahir oo muran badan kadib xilkaasi waayey laakiinse farmaajo uu ka dhigay la taliyihiisa amniga qaranka taa micnaheeduna waxaa weeye si dadban inuu u maamulayo sirdoonka iyo ciidamada kale ee dowladda federaalka ah yaasiin fari oo ah taliyaha ku-meelgaarka ee sirdoonka dowladda federaalka ayaa dhowaan doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb waxaa la sheegay in uu ku guulaystay ha yeesheese dacwad ayaa laga gudbiyey waxaana la sheegay in kursiga uu boobay waxaana la sheegay in murashax xildhibaan oo ka mid ahaa dadka dacwada ka gudbiyey xabsiga loo dhaadhiciyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa la sheegay in shala ninka ay kaxeysteen amaba ay xireen sababta loo heestaana waxaa weeye sideebaad usoo faragelisay amaba usoo hunguriyeysay kursi madaxa sirdoonka uu ku fadhiyo sidoo kale kulanajiis oo ka tirsan saraakiisha sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaciyey inuu yahay murashax xildhibaan madaxda sirdoonka ayaa adeegsanaya dhaqaalaha ay maamusho dowladda federaalka ah waxaanay bixinayaan laaluush si ay xildhibaano u noqdaan sidoo kale waxay isticmaalayaan qori caaradi iyagoo sida muuqata xiraya qof kasta soo hunguriyeeya kursiga iyaga damacu ka galo haddaba waxaa la isweydiin karaa waa maxay sababta ay xildhibaannimo uga ordayaan saraakiishan sirdoonka ah qofka xildhibaanka noqdaa waxa dowladda federaalka uu ku leeyahay waxaa loogu yeera xasaanad ama xushmad taa micnaheeduna waxaa weeye in dembiyadii uu galay kiisaskooda aan lagu soo oogi karin waana gabaad laga galo maxkamadaha iyo xarumaha kale ee ciidamadu ay leeyihiin midda kale waxay tahay iyadoo kalsooni darre ay jirto oo madaxdaani waa kuwa sirdoonka ay ka cabsanayaan in madaxweynaha saaxiibkooda farmaajo uu xilka waaye amaba doorashada soo socota looga guulaysto sidaasna xilalka ay iminka hayaan ay ku waayaan beddelkeedana iminka ayay usii loolamayaan xilal kale oo muddo afar sana ay haynayaan haddii ay noolaadaan geesta kale waxaa issoo taraya siyaasiyiinta ka dayrinaya arrimaha doorashooyinka dhowaan mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in doorashooyinkao dhan ay tahay in lasoo bilaabo maadaama kuraas la boobay oo aanay cadaalada dhicin cumar cabdirashiid cali sharmarke oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa isiguna waxa uu sheegayaa in arrinta doorashadu ay tahay mid aan wanaagsanayn
waa xaalad dalkudil meel khatar maray doorashaa lagu heshiiyey xabka waxa socdaana hadda doorasho cadaalada maaha waxa haddaanan hadda xal loo helin oo hadda meel laga baxa aan la helinna sida wax ku socdaan ama degdeg dadku waa ka hor imaan doonaa ama wixii soo baxaa la diidi doonaa qayladhaan ayaa meelo badan ka soo yeeraysa waxaana muqdisho iyo meelo kale ka dhacaya shirar looga soo horjeedo tillaabooyinka doorashooyinka ee ay qaadeen madaxda dowladda federaalka ah gaar ahaana farmaajo oo doonaya in xildhibaan asagu uu soo qortay uun ay kuraasta ku fariistaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kooxaha hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ku yaala wadanka mexico iyagoo halkaa kasii daayay ku dhowaa toban maxaabiisa kooxahan oo watay gaadiid ay ku jiraan kuwa dagaalka ayaa xoog ku galay xabsi ku yaala wadanka mexico ayaa xoog ku galay xabsi ku yaala dalka mexico iyagoona halkaa kasii daayay sagaal ruux kadib iska hor imaad kooban oo ay la galeen ilaalada xabsiga warbaahinta maxalliga ah ayaa sidoo kale soo tebisay in kooxaha weerarka soo qaaday ay qarxiyeen dhowr gaadiid ah oo yaalay gudaha xabsiga intooda badan ah ay gubteen hase yeeshee booliiska waddankaas weli kama hadlin inay baaritaano wadaan iyo in kale warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa